Young, and this is VOA1, The Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaabana e f m-yada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggan internet-ka ee v o a somaly com door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan maanta waa maalin arbaca bisha abrilna waa toddoba iyo labaatan sanadkuna waa labada kun iyo laba iyo labaatanka afrikada barina saacaddu haatan waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey qodobada dhegeystayaal aan idiin haynana waxaa ka mid ah ururka masaakiin kaab oo ay ku midaysan yihiin dhallinyaro ayaa afurin iyo raashin qaybinba waxa ay u sameeyeen dadka iyagu qaba baahiyaha gaarka ah kuwaasi oo ay ku adag tahay nolosha qoyskooda barnaamijkan afurinta aan wadno ee ururka soomaali miskiin kaab waxaa kaloo nala wada ururka naafada gobolka bari waxaanu diyaarinay annagu xooga saarnay dadka nugul ee aada u jilicsan dadkaasoo aan u aragnay dadka aadka ugu jilicsan bulshada joogta magaalada boosaaso waxaa kale oo aad maqli doontaan dhegaystayaal dhaqaalaha dhalinyaradu ay ka sameeyaan aaladda tigtoga iyo weliba kaalimihii qasiidooyinka hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida ah oo aan idin aqriyo xubnaha beesha caalamka ayaa goordhowey si wada jir a war-saxaafadeed ay u soo saareen kana soo saareen xaaladda doorashada guddoonka golaha shacabka ay ku baaqeen in si nabdoon loo dhammaystiro doorashada bayaanka ay soo saareen ayaa sidan u qoraa iyadoo doorashooyinka guddoomiyaasha iyo guddoomiye ku-xigeenada baarlamanka ay dhacayaan toddobaadkan ayaa saaxiibada soomaaliya ee caalamka waxay boorinayaan in geedi socodka lagu soo gebagabeeyo si nabdoon waxaanay soo dhoweynayaan doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada aqalka sare ee lix iyo labaatanka abril qabsoontay ee sanadkan kadib dib uu dhicii dheeraa ee lasoo maray lala soo kulmay geedi socodka doorashada soomaaliya waa in aan loo ogolaanin xiisadaha siyaasadeed iyo dhacdooyinka amni inay carqaladeeyaan marxaladda ugu dambeysa ee geedi socodka waxaan ku boorinaynaa dhammaan madaxda soomaaliyeed in ay isxakameeyaan khilaafkoodana ay ku xalliyaan isu tanasul kana fogaadaan sii hurinta dhacdo kasta arrintan ay soomaaliya sida deg dega diiradda u saarayso waa inay ahaato sidii si degan oo lagu kalsoonaan karayo lagu soo gebagabayn lahaa geedi socodka doorashada si markaasi madaxda sida saxda ah loo soo doorto ay wax uga qabtaan arrimaha iyagu hortebinta u leh ee qaranka ururka la yidhaahdo masaakiin kaab oo ay ku midaysan yihiin dhallinyaro ayaa afurin iyo raashin qaybinba waxa uu u sameeyey dadka iyagu qaba baahiyaha gaarka ah kuwaasoo ay ku adag tahay nolosha qoyskooda faysal cabdi cartan oo ah guddoomiyaha ururkaasi ayaa sheegay in maalin walba ay deeq afurina ay gaarsiiyaan dadkaasi qaybo ka mid ah oo u baahan deeqdaasi waxaana la kulmay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
barnaamijkan afurinta aan wadno ee ururka soomaali miskiin kaab waxaa kaloo nala wada ururka naafada gobolka bari e waxaanu diyaarinay annagu xooga saarnay dadka nugul ee aada u jilicsan dadkaasoo aanu aragna dadka aad kugu jilicsan bulshada ku joogta magaalada boosaaso ah dad maaragta aan shaqaysan karin qaar aragga naafo ka yihiin qaar dhagaha qaar maxaanku irahdaye curyaamada caadiga ah ayaanu waxaan sameynay maxaanku irahda inaanu qiimeyn ku sameyno dadka baahidooda intaan rabadaanka bilaaban ayaan waxaan dejinay annagay ururka naafada gobolka bari inaanu ka wada shaqeyno sidii dadka loo afurin lahaa waxaa noo suurta gashay ilaa hadda inaan afurino in ka badan afar boqol oo qoys annagoo xiliyo kala duwan kala afurinay inta badan anagu afurinta aan raadinayna waxay ahayd inay raashin helaan qoysaskan maxaa yeelay afuraha la habeen qof la siiyo waxba uma tarayso maanta u dambeysay toban qoys baan usoo helnay raashiin maarad ka qayb qaateen muasada almanhaaj waxaa jidhay mid kaloo aan kasoo helnay tadaamun laba boqol iyo shan iyo toban qoys mid aanu idaacada ka aruurinay contribution aan sameynay bulshaweynta waa u sameynay waxaan aad iyo aad maaragtay bulshaweynta ugu mahadcelinaya inta nagala qayb qaadatay oo muxsiniina inta kaleba oo dadkaa nala ogaatay nala danqatay qaar kamid dadka baahya gaarka qaba si markaa u afuriyo marka waa brograam aad iyo aad laysu taagay oo aan u wada taaganaha inaan afurino dadkan masaakiinta ah oo baahya gaarka qaba waa dad ka jilicsan dadka kale ilaahayna wuxuu yidhi isu naxariista anaa idin naxariisanayo annagana waxaan wadnaa un keliya dadaalkaas bisha rabadaanna waa bil barakeysanoo bisha sadaqada lala baxaya bisha khayrka qabta weeye insha allah taargetkayga waxa weye inaan kun qoys afurino mustaqbalka weli rabadaanka waa socdaa marka waxaan weli baaq u diraynaa bulshada caalamka siday uga qayb qaadan lahayn afurintan ballaaran aan wadno si noogu surto gasho inta dhiman ilaa afar boqol baa dacas baan afurinay lix boqol horle waa noo dhiman sidaan halkaa u gaarana waxa weye dadka unbaa owalba keenay anagu waxa aan wadnay ma ahayn maalinkan biro ilaa maanta waa soo wadnay maasha allah tabaaraka allah waa barnaamij aad maaragtay qiimo u leh loo baahan loo istaago loo loo wax badan loo qareemo wax meelo badan loo qaraaco maxaa yeelay qof haddee aan shaqaysan karin waa garan kadha afurna sugaya haddana xaas ciyaal oo caruur badan leh dadkaas marka waxay isugu jiraan dad maaragtay waayeel abab ku jira xataa waxaa kaloo ku jira dadka aan baahyaha gaarka qabna aan afurin dadka yimi etoobiya ku jira dad yamaniina ku jira keliya soomaali keliya ma aha waa barnaamij ballaaran oo u baahan maaragtay capacity ballaaran iyo hase yeeshee ururka tabartiisu intayta ahayd waa ciyaaray keliya in waxaanoo dhiman in aanu fahano ama aanu helno bartiner badan oo ka qayb qaata in afurintaan ay sii socoto kaalmadan ma aha afur keliya aan wadi doono insha allah waxaa weye qorshayaal kale oo noloshooda wax ka bedeli doona waa usoo wadnaa waxbarasho ay ka mid tahay iyo daryeelkooda iyo caafimaadkooda waaya marka dadkan markaad afurinta u samaysaan oo kale deeqdahan ma guryahooda ugu geysaan mise meelo kale ayaa ugu qaybisaan waxaan sameynaa aloor dad naafa ay yihiin dadka qaarkood aragga naafa ka yihiin waxaa dhacda inaan gawaari u kariyno annaga aan soo kariyno oo qof walba raashiinka aan siino annaga aan u qaadno gurigiisa aan ku salimno maxaa yeele marka raashiin hataa la qaybinayo si markaa qofka aragga naafada ka aan loo xoogin ama aan maaragtay looga qaadan waxaan sameynaa mas-uuliyaddii waxaan qaadnaa in qofkaa uu gacantiisa ku dhigaan si annaga weliba gaariga u saarno isagoo caafimaad qaba gurigiis ku ogaano mararka qaarkood waxaa jira hotel inaan keenno oo aan hoteeladaas ku casino oo aan ka siino cashooyin diyaarsan si markaa ay noogu fudaato raashiinkana xoogaan u saarna maxaa yeele mar hadduu reerka qoys yahay raashiinka wax badan u qaban karaa dadka raba inay dadkan masaakiinta caawiyaan oo afuriyaan bisha barakaysan ee rabadaan xaggee wax idiin soo mariyaan mise idinka ayaa dadka u taga oo weydiiya runtii maaragtay waxaan leenahay maxaan ku rahdaye namberaan leenahay ururka laftigiis wuxuu leeyahay barnaamijha uu gaar uu aruuriyo dadka qaar waa u tatagnaa hase yeeshee waxa hadda aan qabanay ma aha waxay u badan yihiin waa raashiin raashiinkana waxa naga caawiyo local n g o yo kale oo iyagan xoogaa naga tugturoon weli ma suurtagelin nidaamka ah inaanu dadka uwada tagno aan maaragtay qaaraan guud sameyno balse qorshayaashaas mustaqbalka waa damacsana inaan diyaarino ilaa iyo goormaa soo gabagabayn ka doontaa markaa deeqahan aad siinaysaan dadka naafada ah weli waa wadnaa insha allah waxaan rajeynaynaa iidsiintii baa nagu soo dhow sidii loo iidsiin lahaa dadkaas baa laftigeed hadda qorshaheeda ku jirna maalmahan marka insha allah haddii ilaahay idmo dadkaas waa dad jilicsan dee dhammaan muslimiintao dhanna waajib baa ka saaran qof walba muslimna dee walaalkiis muslimka inuu caawiyo kan kaa hooseeya ama kaa liitina caawiso waa muhiim in la fahmo taasaa muhiim ah haddii dadkan la fahmo waxba ma weynayaan maxaa yeelay annaga tabarteen intaas waaye cid walba oo ka qayb qaadanaysana waa soo dhaweyna insha allah dadka naafada marka laga yimaado dad kale waxaa jira dad kale waxaa jira jilicsan guddoomiye oo ay ka mid yihiin dadkan aan awoodin inay helaan nolol maalmeedka oo ay ku tiirsanaayeen oo kale aabihii oo kale oo agoonta ah marka dadkaas iyagana maxaa idinkaga xala waa isku wadnaa maxaa yeele hadda inkastoo aan agoonta wax taaban kara aan u qaban runtii wax la taaban karo maan qaban laakiin baleenkeena labaad oo insha allah waxaan jecel nahay inaanu dardar gelino agoonta iyo dadka waayeelka iyo dadka danyarta inaan usoo jeesano balse tan waxay ahayd inaan mudnaanta kuwaan siinay dadka naafada ah
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa faysal cabdi cartan oo ah guddoomiyaha ururka masaakiin kaab waxaana u warramayey waryaheena v o a yuusuf maxamuud yuusuf halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington haatanna bal dhinacii khasiidooyinka ku soo dhowaada
wakiilka arlada joogiina aadami weeye idayla warkaysadan wada rumayno wakaada nebi muxamed maali weydaaran maaye warweli maaye raxmaanka weheshada xayuun xayuun yaa qayuun aye qulubana waqfir qulubana yaa xayuun yaa qayuun xayuun xayuun yaa qayuun iyowowgii qur'aanka la ii waraabsheeg warweli maaye raxmaanka weeshada xayuun xayuun yaa qayuun axye qulubana waqfir qulubana yaa xayuun yaa qayuun xayuun xayuun yaa qayuun axye qulubana waqfir qulubana yaa xayuun wacdiga khayrkan naftayda kuwaaniyaayo walaalaa inta nahan ka jira waxyeelo islaamnimo waa maqsaani oo wada jir weeye dulweeli maaye raxmaanka weeshada xayuun xayuun yaa qayuun axye qulubana واغفر ذنوبنا يا حي يا قيوم حي يا قيوم أحيي قلوبنا واغفر ذنوبنا يا حي يا قيوم indhaahuma weysanayan waamiyaayo waqtigu eedaam baxaaba weysadan maseege weli maaye raxmaanka weeshada xayuun xayuun yaa mayuun axye qulubana waqfir qulubana yaa xayo yaa qayuun xayuun xayuun yaa qayuun axye qulubana واغفر ذنوبنا يا حي يا قيوم maqashaan waabka galayo indhaaxuma weysanayan waabiyaayo waqtigu eedaam baxaaba weysada maseege walweli maaye raxmaanka weeshada xayun xayun yaa qayuum أحيي قلوبنا واغفر ذنوبنا يا حي يا قيوم حي يا قيوم أحيي قلوبنا واغفر الله قلوبنا الله يا حيو يا قيوم waxaan si walaacsadaa webiyaday jannada welweli maayi raxmaanka weheshada xayo yaa qayuumo acyee qulubana waanfir qulubana yaa xayo yaa qayuum xayo yaa qayuumo acyee qulubana waanfir qulubana yaa xayo يا غيوم من وادي ديلي كل يتابع وانا سوني والله اخويا وجهي الله qasiidadaasi waxaan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington dhalinyaro aad u badan ayaa beryahan dambe waxay dadka ka maaweeliyaan aaladaha internetka tiktoka ayaa ka mid a meelaha dhalinyadaasi ay iyagu ku soo bandhigaan xirfadahooda iyo hubooyinkooda mid ka mid a dhalinyarada tiktoka ayaa v o eda waxaa uga warramay sida dadka u soo jiito iyo dhaqaalaha uu ka sameeyo isticmaalka internetka waxaana la kulmay waryaheena xuseen xasan dhaqane cabdifataax cabdinuur indha caashaq oo ka mid ah fanaaniinta dhallinyarada ah ee ku nool magaalada beledweyne ayaa bilaabay in baraha bulshada uu dhallinyarada ku dhiirigeliyo gaar ahaan kuwa ku xihan aaladda tigtoga oo hadda dhallinyarada ay si weyn u isticmaalaan cabdifataax indha caashaq ayaa barnaamijka dhallinyarada v o a u sheegay in aaladda tigtoga uu dhaqaalo badan ka sameeyo taasoo ku dhiirigelisay in uu joogteeyo isticmaalkeeda markaan aragnay in maaragtay bulshada laisku keenayay iyo qaabihii xafladihii iyo meelihii brograamyada awal lagu shidi jiray inay soo xirmeen markii aan ogaanay waxaan u weecday dhanka tictoka oo hadda inta badan bulshada qof walbaa soo xafadiisa jooga oo la soconaya waxyaabo badan marka xag dhaqaale markii la yirahdo dhankaas ayaa maaragtay hadda lagu sheegay in maaragtay dhaqaalo uu leeyahay tictoka marka aaladaasaan u wareegnay oo maaragta hadda aan dadka ka baraarujina aan ka wacyigelinaa aan kala kaftana aan kala sheekaysanaa dhanka markii wacyigelinta la yidhaahdo waxaa soo hosgelayso madadaalaha soo hosgel madadaalada naftirkeed waa wacyigelin sababtoo qofka intuu stress qaadi lahaa oo problemi lahaa wuxuu ogaanayaa inuu maaragtay wax stress iyo wax buuq uusan qaadin marka dhanka madadaalada kaftanka iyo sheekadooyinka qosolka leh iyo maaragtay dhanka wacyigelinta xagga fanka heesaha maaragtay wadaniyada intaba maaragtay waa waan sameeyaa kulley dhan walbaba waan u adeegsada aniga
xagga dhaqaalaha marka ay timaado cabdifataax indha caashaq waxa uu tilmaamay in wakhtiyadan dambe aada loogu batay isticmaalka tigtoga haddaba sidee lacag looga sameeyaa waa kan cabdifataax indha caashaq niyo dhaqaale markii la yirahda ha hadda inta badan awal dadka inta badan wuxuu isticmaali jireen youtube oo keliya lagu carari jiray laakiin hadda waxaa yimid tictok tictok wuxuu la yimid dhaqaalo dhaqaalaha marka lagama helo viewska lagama helo ee lifeka laga helaa qofka markuu life soo galo oo kale taageerayaashiisa soo galayo wax gifti la yidhaahdo la gadaa jirta giftigaas ayay maaragtay dhaqaalaha inta badan inaga soo galaan anaga xaggeena alfanaan indha caashaq fanka keliya miyaa isha dhaqaalaha ah ee uu ku tiirsan yahay mise waxaa jira xirfado kale oo uu ku shaqaysto run ahaantii aniga horta aniga nolosheyda awalba fan maaragtay kuma maareyn jirin oo nin shaqaysto oo maaragtay shaqadiisa kale iyo waxyaabihiisa kale xoogsadaan ahaa dhanka fanka madadaalo keliya uu ii ahaa alxamdulilah haddana maaragtay shaqooyinkaygii wixiiga waa sii wataa dhanka fankana maaragtay waa waa wacyigelin uu yahay mararka qaar waxaa waxaa macnaha samayn jirnay xaflado kale xafladaha sida aroosyada oo kale ama xaflado oo caadiya oo maaragtay dad ay qabsan jireen baabaay oo kale waagii hore waxaa waa dad fara badan imaan jira lakin hadda waxaa arkaysaa xoogaho dadka inay gagaabsanayaan caqabadahaas yaryarkaa way soo hoosgalaysaa in maaragtay coronaviruska uu la yimaado xafladihii aan tegi jirnay iyo xafladihii dadka ay soo buuxsami jireen in maaragtay si hoosea loo dhigo ama la gaabiyo ama dadka yara dad yaroo kooban maaragtay loo hagaajiyo bandhigfaneedyada la qaban jiray xafladihii laisku imaan jiray qeybihii wacyigelinta la samayn jiray oo kale waxyaabihii dhammaay intii maaragtay bulshada ay isku isku xiri jirto o dhan carada way xirxirantaha hadda fanaankan waxa uu aaladda tigtoga kusoo bandhigaa riwaayado iyo sheekooyin gaagaaban oo dhaqanka soomaalida ka tarjumaya inbow reer beledkii xaflada doorasho iska dhiganaan fiirihay unbow arwaxayna laiga qasaarshin arwaxna la laiga qasaarshin kaaga darin hoob laba boqol hoob lix boqol ayeere hoobkaanaa fahm waaye waxay ku hoobteen armale maqlaa shibska wax maqla male unbow hoogilow may ka wadaan hoobkaanaa fahm waaye tol haddaa tihiin hoobkan ay fahansiiye shibska carcarada dadka waa isku soo baxay ma banaan bixin la sheegaya unbow yaa ushiidaan iska surta isugu carcaradaan dahe unbow iftiimayso nabe anoo nalkaas haysto inaysa caawa sagaara iga fakateene caawa xee sagaara meesha igu dhaaftay arnalkaas iisoo fujiya tal haddaan waxaan cagaarka meesha ku qoreen xaytaa buluuga daahiyimiya daahiyo
adeer aradeer adeer ii waran in cabdi joqofay miya aa sidii waaye adeer waa fiicanay see tahay adeer diintan ku keena balfeeri wal intay iga keenta adeer dibadda waxaad iga keen armaxa madaal ku eeg xee ahaayeen ar waa madaal adeer waxaan xaa la yidhahdaa adeer barfuun waaye barfuun barfuun jooge wuxuu carafada alxamdulilah adeer wuxuu xee ahaayeen wuxuu caraf badana jooge isku carfi adeer meel laga furo balada acabe
marka laga soo tago sheekooyinka gaagaaban ee aaladda tigtooka uu kusoo bandhigo cabdifitaax indha caashaq sidoo kale waxa uu kusoo bandhigaa heeso uu ku ammaanayo magaalada beledweyne oo uu isagu ku luqeynayo fanaaniin badan oo uu ka mid yahay cabdifitaax indha caashaq ayaa ku dhiiraday in dhallinyarada ay ku madadaaliyaan baraha bulshada islamarkaana ay kusoo bandhigaan heesaha ay qaadaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
hamogaanin dhegayste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko dhegaystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhegaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo carruurta barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka carruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhagaystaa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efemyada geeska afrika saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaan waa toddobada ilaa iyo toddobada iyo barka subaxnimo iyo lixda ilaa iyo lixda iyo barka fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida haddaba waalidiinta iyo carruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko la socda oo ka faa'iidaysta sasamey sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oda ka imaaneysa washington haatana qodobadii warka ugu doorka roonaa xubnaha beesha caalamka ayaa good dhowey si wada jir ah war-saxaafadeeda ay usoo saareen kana soo saareen xaaladda doorashada guddoonka golaha shacabka ah waxa ay ku baaqeen in si nabdoon loo dhammaystiro doorashada bayaankoodana sidan ayuu u qoraa iyadoo ay doorashooyinka guddoomiyaasha iyo guddoomiye ku-xigeenada baarlamanka ay dhacayaan toddobaadkan ayaa saaxiibada soomaaliya ee caalamka waxa ay boorinayaan in geedi socodka lagu soo gebagabayo si nabdoon waxaana soo dhoweynaynaa doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada aqalka sare ee qabsoontay lix iyo labaatanka abril ee sanadkan kadib dib u dhici dheeraah ee uu la soo kulmay geedi socodka doorashada soomaaliya waa in aan loo ogolaan xiisadaha siyaasadeed iyo dhacdooyinka amni inay carqaladeeyaan marxaladda ugu dambeysa ee geedi socodka dowladda lubnaan ayaa waxay u xilsaartay militariga inay baaraan dhimashada badan ee doonidii degtay oo sideedad muhaajiriin ah iyadoo ay jiraan eedeymo ay soo jeedinayaan dadkii iyagu badbaaday oo sheegaya in ciidamada badda ay mas-uul ka ahaayeen dejinta doontaasi weli macadda waxa keenay in doonidaasi yara oo sida xaddhaafka ah loo soo raray ay ku degto xeebaha tripoli sabtidii ugu yaraan toddoba qof oo uu ku jiro cunug yar ayaa ku dhintay tiro intaa ka badanna waa la la'yahay doontaasi ayaa waxaa la socday ugu yaraan lixdan qof oo rakaab ah iyadoo in badan ay ka badan tahay intii ay qaadi kartay doonta ugu yaraan afartan iyo toddoba qof ayaana lasoo badbaadiyey haatana dhegeystayaal ramadaan kariim ayaan mar kale idin leenahay ramadaan mubaarak waxaad ku soo dhowaataan qasiidadan raacday nabiga qasiidadaasi waxaa qaayasa xaliimo khaliif mogool allahu naxariistee dhegaystayaal idaacaddeenna duurnimona waan naga intaasi taan mar kale kulmi doonno nabadgelyo